halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa labaatanka bisha nofembar sanadka labada kun shan iyo tobanka idaacadda saaka ee caalamka waxaa idiin soo jeedinaya saare ciidla nuuri anigoo ah maxamed colaad xasan when individuals say that we should have a religious test and that only Christians, proven Christians, should be admitted. That's offensive.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maraykanka barack obama oo sheegay inay dembi tahay haddii dadka qaxootiga ee reer siiriya lagu kala sooco diin ahaan oo la soo qaado oo keliya kuwa kiristanka ah sidaa ay dadka qaar ku doodayaan goordhow ayaad warbixin arrintaasi ku saabsan maqli doontaan qodobada kale aan idiin hayna dhegaystayaal waxaa ka mid ah fatahaadaha webiga shabeelle oo khasaare u geystay dadka ku nool degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka laba weerar oo ay fuliyeen dad falastiiniyiin oo lagu qaaday israa'iiliyiin ayaa waxaa ku dhintay shan qof khamiistii shalayto waxaana ay noqotay mid ka mida maalmihii ugu dhimashada badnaa weeraro midiya loo adeegsanayay oo ay dad falastiiniyiinihii ku qaadayeen israa'iil dhacdadii ugu horreysay ayaa ahayd nin falastiini ah oo midi sita waxaanu ku dooxay laba qof oo israa'iiliyiin ah dhismo xafiisa oo ku yaala magaalada talaafiif ka hor intaanay dadweyne halkaasi ku dhowaa aanay qaban ninkii mididaasi watay radiowga dowladda israa'iil ayaa isaguna sheegay in ciidamada ammaanku ay baadigoob ugu jiraan qof kale oo sida muuqata gacan siinayay qofkii weerarkaasi geystay gelinkii dambe ee khamiistii shalaytana saddex qof oo kale oo laba ay yihiin israa'iiliyiin qofna uu yahay kii weerarka soo qaaday ayaa toogasho ay boolisku ku dileen kadib markii halkaasi iyagana uu ka dhacay weerar la mid ah kii hore dhowr qof ayaa lagu soo warramayaa inay halkaasi ku dhaawacmeen
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in ururka isis ee ka dagaalama siiriya iyo ciraaq looga adkaan karo oo keliya marka heshiis siyaasadeed uu ka dhaco siiriya madaxweyne obama uu ka hadlayay shirmadaxeedka ururka iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka kulaala badda basifiga ee ka socda magaalada manila ee caasimadda philibiins ayaa sheegay in gabaadka argagixisada ee siiriya aan la baabi'in karin ilaa deganaansho siyaasadeed lagu soo dabaalo waddankaasi madaxweyne obama ayaa sidoo kale ka hadlay shirka dhowaan dhici doona ee caalamiga ah ee looga hadlayo arrimaha siiriya isagoo sheegay in kulankaasi lagusoo laga soo saari doono ama lagu kala saari doono kooxaha mucaaradka ee qeyb ka noqon kara dowlad kumeel gaara iyo qaabeynta qorshe doorasho siyaasadeed oo siiriya ka dhacda waxa uu sheegay in qorshaha ay ku jirto in la helo goobo laga hirgeliyo xabajoojin oo xasiloon oo laga sii amba qaado dejinta guud ahaan siiriya madaxweyne obama ayaa sidoo kale sheegay in hal shay la hubo kaasoo buu yidhi ah in mustaqbalka siiriya aanu boos uga bannaanayn madaxweyne bashaar al asad
iyada oo ninka la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey weeraradii ka dhacay baariis la xaqiijiyey in la dilay ayaa weli waxaa dalka faransiiska ka socda baadigoobka ay ugu jiraan mid ka mida raggii loo tuhunsanaa inay weerarkaasi soo abaabuleen oo haatan isagu baxsad ku maqan tan iyo jimcihii lasoo dhaafay saraakiisha faransiiska ayaa qiray in aanay garanaynin halka uu ku sugan yahay saalax cabdisalaam laakiin ay baadigoobka ugu jiraan islamarkaana la ballaadhiyey guud ahaana dalalka faransiiska iyo biljamka aada looga baadhayo saraakiishu waxay intaasi ku dareen in baadidoonka ninkan xataa la gaadhsiiyey dalka holand cabdisalaam oo la aaminsan yahay inuu gacan ka geystay fulinta weerarkii baariis ayaa noqday qofka loogu doondoonista badan yahay qaaradda yurub kadib markii warqad xadhig caalami ah lasoo saaray booliska faransiisku waxay sheegeen inay in ka badan lix boqol oo guri ay ka baadheen tan iyo jimcihii lasoo dhaafay
aqalka wakiilada ee koongareeska maraykanka ee ay maamulaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa u codeeyey khamiistii shalay in la joojiyo qorshaha madaxweyne obama ee dibudejinta u samaynaya ilaa iyo toban kun oo qaxooti reer siiriya ah sanadka soo socda laakiin madaxweyne obama ayaa wacad ku maray inuu awooddiisa vitoga uu adeegsan doono haddii arrinta ay ka soo gudubto aqalka senadka oo uu hadda u gudbay qorshahan madaxweyne obama oo ka hadlayay shir madaxeedka ururka iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka kulaala badda basifig ee abek marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ee ka dhacaya caasimada dalka philibiins ee manila ayaa bidhaamiyey inuu rajaynayo in qorshihiisa dibudejinta qaxootiga siiriya uu meel marayo koongareeska ayaa u kala codeeyey mudane oo diiday qorshahan iyo iyo soddon ogolaatay mudanayaasha jamhuuriga ayaa ku doodaya in qaxootiga siiriya laga yaabo inay kusoo dhex dhuuntaan xubno ka tirsan ururka isis oo weeraro la mid ah kuwii baariis ka fuliya maraykanka
subax wanaagsana kheertana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a sidii aad warkaba ku maqlayseen aqalka wakiilada ee koongareska maraykanka ay maamulaan xisbiga jamhuurigu ayaa cod u qaaday khamiistii shalayto in la joojiyo qorshaha madaxweyne obama uu ku ogolaaday in dib udejin loo sameeyo toban kun oo qaxoonti reer siiriya ah sanadka soo socday labada kun iyo lix iyo tobanka hase ahaatee madaxweyne obama wuxuu wacad ku maray in dib udejintaasi la siin doono qaxoontiga siiriyaanka ah haddaba muddo toddobaad ah ayaa laga joogaa markii weeraradaasi lagu qaaday magaalada baariis ee xarunta dalka faransiiska saraakiisha faransiiskuna waxay xalayto xaqiijiyeen in ninkii hogaaminayey raggii weerarka fuliyey la dilay maxamed colaad xasan ayaa haddaba warbixintiisan ku eegaya arrimahaasi saraakiisha faransiiska ayaa xaqiijiyey in cabdulxamiid abaa-uud lagu dilay howlgal ay boolisku ka fuliyeen duleedka baariis arbacadii lasoo dhaafay meydka ninkan oo ay rasaas fara badan ku taalla ayaa laga dhex helay dhismo ku yaala magaalada saint denis ee duleedka magaalada baariis oo booliska ay weerar ku qaadeen arbacadii lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha faransiiska manuel valles ayaa dilka ninkan kaga dhawaaqay baarlamaanka faransiiska oo u codaynaya in awoodaha xaaladaha deg dega ah ee dowladda ah loo kordhiyo muddo saddex bilooda hay-adaha ammaanka ee faransiiska ayay wakhti badan ku qaadatay inay xaqiijiyaan dilka abacuud oo da'diisa lagu qiyaasay ilaa iyo jir una dhashay dalka beljimka balse asal ahaan kasoo horjeeda morocco laakiin markii dambe ayaa lagu aqoonsaday fare laga qaaday cabdulxamiid abaa-uud ayaa muddo bila ah ka dhuumanayay booliska waxa uu ka soo muuqday muuqaalo dhowr ah oo video ah oo isis ay ku boorinaysay weerar lagu qaaday yurub waxaana u suurto gashay inuu si dhuumasho ah mar kale uu ugu noqdo yurub isagoo waxyeelada ay geysteen weeraradii baariis waxaa weli hadal haynta iyo saameyntooda dareemaya muslimiinta ku noola yurub iyo meelo kale oo dunida ah dalka swiden ayaa si aan horey looga baran ku dhawaaqay inuu tallaabooyin dhinaca amniga ah qaadi doono cabdulqaadir maxamuud walaayo waxa uu horey usoo noqday afayeenka xukuumadda soomaaliya haatanna waxa uu ka mid yahay soomaalida degan dalka swiden nin horta cabsi kolley waa imaaneysaa marka waxaa weyaan qofka dhagarqabaha iyo qofka maxaan ku sheegaa fiican oo maxaa ahayto laga nabadgelayo runtii yani isku doon ayay saaran yihiin saas si la eegna dad waxaa jira maxaa ahayto iska xag jira oo oo maxaa ahayto midabta koorka ama haddii kaleto waxaan cunsuriyadda la yidhaahdo ama jiirnaca ah oo snofobiyada qaba inay ka faa'iideysan karaan oo in labada geesood ba maaragta yani waxoogaa aada moodo in dadka islaamka ah ay yani si uun isu ururiyaan oo ay is-ilaaliyaan marka waa jirtaa cabsi noocaasa saameyntu waxay gaartay dhammaan dalalka yurub oo muslimiin badan oo ku nool ay baqdin la soo daristay cabdikariim cali cusmaan waxa uu ka mid yahay horjoogayaasha jaaliyadda soomaalida ee magaalada bristol ee dalka britain wallaahi maxamed markuu warasado waxaa waaye nin dambila ah oo magaca islaamka wato ayaa dembi galaya marka dad islaama oo aan dhibaato geysan oo ayay saameynaysaa marka taasaa dhibaatada ugu weyn oo qofka islaamka ah ee ilaahiisa ka cabsanaya uu dareemaya qof dhan oo ama shaqadiisa wata ama danihiisa wata waxaa laga yaabaa in markii waxyaabaha noocaan oo kale ay dhacaan ay istaajiso howl badan oo qabso lahay marka waxaan aada ula yaabanahay dadka islaamka sheeganaya ee magaca islaamka dhibaato ku geysanaya saamaynta kuma eka yurub oo keliya laakiin waxaa laga dareemay meelo ka fog fog sida dalkan maraykanka oo kale inkastoo shacabka muslimiinta maraykanka aanay ku cusbayn cabsida iyo saamaynta weeraro ay fuliyaan kooxo argagixiso oo u nasab sheegta diinta islaamka oo ay casharo ka barteen weeraradii kow iyo tobankii sebteembar dalka maraykanka lagu soo qaaday haddana weeraradii baariis waxay saameyn gaara ku yeesheen qaxootiga reer siiriya ee dagaalada ka soo baxsanaya mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa diiday qorshaha madaxweyne obama ee dib udejinta u samaynaya ilaa iyo toban kun oo qaxootiga reer siiriya afayeenka aqalka hoose ee wakiilada ee koongareska paul rayan ayaa ka mid a mudanayaashaasi waxa uu yidhi waxaan isla heli karaa inaan noqonno kuwo naxariista laakiin ammaankooda aan gorgortan gelin buu yidhi murashaxiinta jamhuuriga qaar ka mid a ayaa iyana qaba in baaris xooggan lagu sameeyo dadka qaxootiga ah ee reer siiriya gaar ahaan muslimiinta madaxweynaha maraykanka barack obama oo magaalada manila ee caasimadda dalka philibiines kaga qaybgelayay shir madexeedka dalalka kulaala badda basifiga ayaa arrintan ka jawaabay When individuals say that we should have a religious test and that only Christians, proven Christians, should be admitted, that's offensive and contrary to American values.
marka shakhsiyaad ay leeyihiin buu yidhi waxaanu doonaynaa in dadka la hubiyo oo diin lagu kala sooco oo ay leeyihiin waa in dadka kiristanka ah oo keliya la qaabilaa waa dembi iyo wax ka hor imanaya qiimaha maraykanka buu yidhi waxauu yidhi isis waxa ay ku doodaysaa inuu dagaal u dhexeeyo muslimiinta iyo reer galbeedka marka qof mas-uula uu ku hadaaqaya buu yidhi in dadka diinta masiixiga aaminsan ay ka mudan yihiin muslimiinta in la difaaco dhul uu dagaal burburiyey taas waa mid quudinaysa buu yidhi afkaarta xagjirnimo ee isis koongareeska maraykanka waxaa ku jira laba mudane oo matala dadka muslimiinta ah maraykanka senator ellison oo labadaasi ka mid a ayaa laga soo doortaa gobolka ay soomaalidu ku badan tahay maraykanka ee minnesota waxa uu qabaa fikir la mid ah kan madaxweyne obama isagoo la hadlayey telefishinka m b c ee dalka maraykanka ayuu yidhi If we allow them to scare us into closing our doors, they will use that to say to the refugees, see, we told you, these people don't want you.
waxa uu yidhi and they haddii don't care that ay you're argagixisadu suffering.
nacabsi geliso oo aan albaabada ka xiranno qaxootiga isis way ka faa'iidaysaa arrinta oo waxay leeyihiin buu yidhi eega wixii aan idiin sheegaynay ayaa soo baxay oo ahaa in reer galbeedku aanay noloshiinna iyo siliciinna midna danka lahayn waxayna fariimaha u isticmaalayaan buu yidhi inay dhallinyaro cusub ku qortaan oo ay ballaariyaan fikirkooda waxaan aaminsanahay buu yidhi inaanan taas samayn weeraradii baris waxaa ku dhintay qof waxaana ku dhaawacmay kale laakiin waxay saameyn ku reebeen malaayiin muslimiin ah oo ku nool yurub iyo meelo kale oo dunida ah mahadsanid maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inoo soo diyaariya halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington
webiga shabeelle ayaa ku fatahay deegaano ku yaala gobolka shabeellaha hoose degmada qoryooley oo ka tirsan gobolkaasi ayaa laga soo sheegayaa inuu khasaare baaxad le u geystay dadka beeralayda ah warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle ayaa waxay saamaysay dhulbeereed ku yaala degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose oo dalagyadii ku yaala ay baabi-een sida ay sheegeen dadka deegaanka waxay sidoo kale biyaha daadadka jareen wadooyinka soo gala degmada qoryooley xogayaha dowladda hoose degmada qoryooley ibraahim malab ibraahim oo loo yaqaana laqamow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii cadeeyey biyaha inay soo galeen xaafado badan haatanna ay ku howlan yihiin sidii biyaha looga saari lahay xaafadaha qoryooley oo uu sheegay in guryaha qaarkood oo laga barakacay ay ku burbureen fatahaada biyaha waa fatahaad webigii horta waa buundooyinkii aan furnay laakiin roobabkiia magaalada biyaha waa buuxdhaafiyeen marka matooraan saarnay oo dadka matooradii oo bered ka yaalayaan inta qaadnay aan saarnay shidaal si aan ugu shubno iska wax u qabso oo qolo walba macnaha shidaalkii iyo wax walba looma kala harin degmadii iyo maamulkii uma kala harin matooradii way saaran yihiin ilaahay hadda way shaqaynayaan biyihiin alxamdulilah sidii ma aha guryihii biyaha ka buuxsamena hadda xoogaa wixii dumay moogiya wixii kala rajay leeyihiin wadooyinka degmada qoryooley ayaa xiran iyadoo gaadiidka badeecooyinkan uusan soo gelin degmada labadii maalin ee lasoo dhaafay laakiin maamulka qoryooley waxay sheegeen inay wadaan dadaallo lagu furayo wadooyinka marka gurmad kalena nooma imaanin hay-adaha caalamiga nooma imaanin hadda waddankiina jidkiina waa rafraf waay meelaha gool waa go-an yahay biyiyaa gooyey markii aan biyahan xooga saarnay oo matooradii ay noo shaqo bilaabeen ayaa haddana waxaan galnay in jida jidkii meeshii xun oo baabur uusan soo mari karin raashinkii aan noo soo geli waayey marka jidadkii si ay baabuurta raashinka wadda noogu soo galaan aan cara tuur iyo cara kaawo aan ceel jaalla laga doonayo aan ku bilaawno ma noo socotaa ciidan shaqadaas daadadka biyaha fatahaadda waxay sidoo kale saameeyeen degmada tayaglow ee gobolka bakool iyadoo degmadaasina xaafadaha qaar ay biyo fadhiisteen guddoomiye ku-xigeenka degmada tayaglow cali cabdinuur ayaa isagoo ku sugan mid ka mid ah xaafadaha tayaglow ee gobolka bakool oo ay biyaha galeen wuxuu v o a u sheegay in wadooyinka tayaglow ay go-an yihiin islamarkaana biyaha ay go'doomiyeen gaadiidkii soo galaya degmada tayaglow ee badeecooyinka keeni jiray marka saa hadda dhiigo haysa magaalada bakiya surunana meymaqayn oo lakasaahiyaa suruna marka magaalada iskala boqontay kala barka iskala boqontay kasay magaalada may eh, xalay hortay roobana dhowi marka roobkas ma ah marka kan oo hadhawaa dhinyaa kala hadhawaa aragga adyaabdii waxaa jiriyay ilaa way socdaana biyoon ilaa sadebere oo kale biyoon socdaan aastaraayanayma wala aragga kunaaqutaayo abayaraadeen laraawna ma jaraan marka wala ilaahay isuga dhuduu isku socodkii oo aragdeeda magaaladana isku socdaa iyo khatarka sugun saa darteed baadiha oo kale dhanka kukooyaan caanada ku keenaan dhinigoa aragdeed macaysada oo aragdeeda ku gaaray dameerada iyo waxyaalo badan hagalaay magaalada wala hagalaay dhon goxdoos inta magaalada marka saameyn oo wiin oo aragdeed oo aragdeed hadday kolley digan lahayn iyo saameyn keenahay tikasay fatahaadda iyo daadadka biyaha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ka jireen deegaano ka tirsan gobollada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo inta badanna ay saameeyeen dalagyada beeraha deegaanada koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
weli waxaad nagala socotaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington wafdi ka socday hay-adaha hay-adda qaxootiga qaranka ee soomaaliya ayaa booqasho xaqiiqa raadisa dhowaan ku tegey dalka yemen iyagoo booqday dadka soomaalida ee dagaaladu halkaasi ku qabsadeen iyo xerada qaxootiga alkharas oo ay ku jiraan qaxooto soomaali ah haddaba yaasiin ciise wardheere wariyahayaga magaalada nairobi ayaa ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka hay-addaasi maxamed amiin cabdulaahi oo hogaaminayey wafdiga dhowaan booqday halkaasi aada umahadsan tahay yaasiin runtii inagu arinta aad ogsoon waxaad ogsoon tahay xeryaha qaxootiga wadamada dariska ah dhammaantood dad soomaaliya ku jira laakiin had iyo jeer kuwa ugu sii daran waxa weye meelaha dhibaatada hadda ka jirto kenya waad ogsoon tahay trepartite heshiis saddex geesoodaa la gale oo ilaa hadda wixii doonaya waddanka inuu ku noqdo sidii loo caawimi lahaa waan wadnay oo guddigaas kamid baan nahay hadda arrinta yamana dhacday ee dagaalada yaman ka dhacay waxaa soo baxay warar oranayo dadka soomaalida waxay rabaan inay soo noqtaan marar badan waad ogsoon tahay xamar baa laiska abaabulay ganacsato iyo culamo iyo dowladaba waxaa maraakiibba dad ganacsata kuwoodu iyabohday dad baa soo baxay doomamna dad baa soo baxay dabcan oo iskood soo baxay arrintaa marka waxay ahayd in ay dowladda soomaaliya hay-adda qaxootiga qaranka ay tagto deegaanka waa ku qasbaneed si looga bixiyo report si loo ogaado yaa rabaa inuu soo baxo dadku sidee sidee noloshoodu tahay maxayse higsanayaan iyo xaaladda ay ku nool yihiinba marka taa waxay qasabtay inaan halkan ka baxno wafti aan anigu hogaaminaya oo saddex qof ah waxaan tagnay magaalada cadan sidaad ogsoon tahay isgaarsiinta xataa cadan iyo diyaaradihii iyo waxay waa xiran yihiin marka si adag baan adig ku tagnay sidaan ku tagnayba baddaan marnay calaa kulli xaal waxaan tagnay xeradii qaras xeryaha qaxootiga xerada hadda yaman xerada ku taalo qaras waan tagnay dadkii ku noolaa waan soo aragnay dadkii mataqaana ku noolaa cadan xaafada cadan dadka ay ugu badan yihiin waan tagnay bataasiin horay way isu abaabuleen dadku inay soo baxaan markii dagaalka uu cusbanaa magaalada cadan dagaalka ka socday way is abaabuleen aad bay isu abaabuleen qunsuladeenii cadan iyo qunsuladeenii sancana way ka qayb qaadatay runtii abaabulkaas iyo dad is abaabulo guddiye ahaa nasiib daro markii arrintii ay cadan mataqaana dadkii soo baxay ay dad badan noqteen dadna ay ogaadeen cadan inay nabad noqotay dad baa ku laabtay hase yeeshee cadan waxba badan iskama bedelin waxa weeyaan nabad xabad kama socoto sidaa ah haddee marmar qarax ka dhacay maahe laakiin dee nolol kama jirto dadku dadkay ku noolaayeen xeryaha qaxootiga qudhigood kuwa ku jira way bixi jireen magaaladay tegi jireen hudhelada iyo gabdhaha guryaha hotelada la goglo iyo guryaha iyo waxbay ka shaqeyn jireen ragga gawaarida dhaqaan wiilasha dhalinyarada nolol bay ku noolaayeen maadaama dadka wadanka iska lahaa ee dhaqaalaha lahaa ee wadanka deganaa ee loo shaqeynaya uu cararayo wadanka laga cararayo xaafadaha badigood ay xiran yihiinba waxaa adkaatay nolosh aad bay u adag tahay dadku marka maxay idin sheegayaan ma dad doonaya inay laabtaanba mase waa dad weli meesha kusii noolaanaya walaali sidaad ogsoon tahay horta xeryaha qaxootiga waa isku mid tan dhadhaab iyo tan hadda alqaras aan tagnay waa isku mid waayo dadku wixii degan oo gurya haysto waxoogaa yaro raashinna meesha u n c r way ka helaan haba ku yaraato way helaan raashin waxay leeyihiin bal siday xaaladda noqotaan arkay doonaa dad baa leh laakiin dad baa voluntary leeyahay hadda waan idin raacaynaa waan baxaynaa maxaad noo haysaan waxa weeyaan markii hore is-abaabulkii hore ee lagu yar waxoogaa waxoogaa kalagu baa dhacay kalagu-ina wuxuu keenay niyad jab in mataqaana dadka aan la qaadaynin oo wax usoo socdo aan jirin cid danaynayso aanay jirin markay ogaadeen dowladda soomaaliya wafdi ka socdo hayada qaxootiga ka socda inuu u yimidna runtii way ku diirsadeen oo aad bay noo soo dhoweeyeen oo weliba waddo adag aan usoo marnay inaan u tagno Eh, muxuu yahay marka qorshaha dowladda ee gaar ahaan hay-adda qaxootiga qaranka iyo hay-adaha kale sida eh, IOM-ta iyo eh, iyo UNHCR-ta muxuu yahay qorshahooda dadkaas eh, yaman ku dhaqan iyo kuwa kale aad ka sheekaysa soomaaliya horta do- dowladda soomaaliya waxa weeyaan waad ogsoontahay tabartii waa iska yar waxayse de waxa weeyaan dadkeeda ayadaa mas-uul ka ah ayadaa u naxaysa ayadaa lixijeclo ka haysa Een, dadku inay horta arkaan dowladdii inay lixijeclo ka hayso inaan u tagno muhiim bay ahayd runtii Een, hay-adaha kale iyo waxay- iyo iyo dowladda soomaaliya waxaa la qorsheynayaa cid allaale ciddii doonayso dalka inay ku noqoto Een, inay dalkii lagu caawimo siday ugu noqon lahaayeen transport in loo helo in la keeno wadankii markay yimaadaanna in loo helo at least een, mataqaana muddo waxay ku noolaadaan iyo si ay dadkii u dhexgalaan in loo helo marka a- ulajeedada ugu weyn waxay ahayd inaan sahan baan u tagnay inaan soo ogaano dadka baxayo dad badan baa diyaara sanca dagaala ka socda waad ogtahay khusuladeena wada hadlayna oo wada- wada- wada shaqeyn naga dhexaysay Een, dad badan baa raba in lasoo qaado
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliyeed maxamed amiin cabdulaahi uu waramaya waryahayaga yaasiin ciise warneer haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka isku-tegga imaaraadka carabta ayaa noqday dalkii ugu horreeyey ee dunida carabta ah haweenay u doorta inay noqoto guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dalkaasi salaasadiina soo dhaaftay ayaa loo doortay doctor amal cabdalla al qubaysi inay noqoto guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka imaaraadka doctor amal ayaa sidoo kale ahayd xildhibaanadii u horreysay ee codka dadweynaha lagu soo doorto dalalka khaliijka carabta amal al qubaysi ayaa ahayd injineerad ku takhasustay cilmigaasi shahaadada u saraysana kasoo qaadatay dalka britain iyadoo oo muddo wax ka dhigi jirtay jaamacadaha imaaraadka inta badan wadamada carabta gaar ahaan wadamada khaliijka oo isku maamula hanaanka boqortooyada ayaa lagu dhaliilaa in ay haweenku aanay xuquuq badan ku lahayn laakiin tallaabadan ay dowladda imaaraadku qaaday ayaa noqonaysa mid aan looga baran dalalkaasi sida uu faahfaahinayo cabdinaasir khaalid siciid oo ah suxufi ku nool dalka isutagga imaaraadka carabta shacbiga ayaa dareen kala duwan ka muujiyey waxay shacabku u arkeen waxay noqonaysaa markii ugu horeysay taariikhda wadamada carbeed ama khaliijka carabta ama wadankan imaaraadka oo kale looran karo ay markii ugu horeysay ay haweenay ay ku guulaysato kursi intaa la eg maadaama wadamada carabtu ay ka duwan yihiin dhinaca wadamada scandinafianka iyo sidoo kale wadamadan kale maraykanka iyo wadamada adduunweynaha iyo afrika ay kaga duwan yihiin dhinaca ho- maamulka marka oo ay yihiin muxuu ahaaye dad inta badan dhaxaltooyo iyo kusii kaleela marka waxay shacabku u arkeen yididiilo inay soo galeen markii ugu horeysay ay noqdeen in haweeney ay madrajo intaa leeg ay gaadho isku-tegga imaaraadka carabta ayaa ah dal muslin ah oo ka kooban toddoba imaaradood oo isku tegey waxaanay ka mid yihiin dalalka farakutiriska ah ee khaliijka ee haweenku ay ka helaan fursado shaqo iyo waxbarasho sare islamarkaana si madax bannaan ay uga qayb qaadan karaan shaqooyinka iyo fursadaha nolosha ee dalkaasi wadamada khaliijka carabta marka la eego gaar ahaan wadankan imaaraadka carabta wadanka imaaraadka carabta waxa weeye wadan xora dhinaca ganacsiga waxaa magaalada dubay oo iyadoo caasimada oo anagu aan kusuganahay waa magaalo ganacsiyeed adduunweynaha inta badan is- muxuu ahaaye waxyaabaha is- soo ganacsiga ah oo exportka iyo importka oo weliba wadamada afrikaanka sida soomaalidu ay ka faa'iidaysato waa waa meesha adduunka uu ganacsigeedu uu ka kala socdo hadda waxaan la oran karaa macnihii imaaraadku wuxuu jabiyey record uu haweenka uu kusoo dhaweynayo inay kuraasta siyaasadda ama madalaha waaweyn ee adduunka ay ka mid noqdaan Een, imaaraadka si weyn ayaa haweenka loogu ogol yahay way jiraan wadooyinka iyo shaarcyada waad ku arkaysaa haween baabuur wata waad arkaysaa haween ka shaqeeya xafiisyada waaweyn ee dowladda waad arkaysaa haween ka shaqeeya muxuu ahaaye yacni sida dabqaadi ahaan wadanka imaaraadka wadadan ilbaxa oo xadaariya oo lamida wadamada kale ee muxuu ahaaye maraykanka iyo dumarkoodu si fiican bay u shaqeeyaan aan inkastoo ay u badan yihiin ama ay yihiin baan oran karo boqolkiiba boqol waa dad muslimiina oo ay ka muuqato muxuu ahaaye yacni xijaabaadkii iyo waxyaabaha muslimiinta lagu garto calaamadihii muslimiintu haddana iyagoo ay calaamadu ka muuqato muslimiinta laakiinse si fiican ayay uga shaqeeyaan goobaha dawliga goobaha muxuu ahaaye horumarku ka socdo hay-adaha iyo dhinac kasta oo ganacsiga ah oo kambaniyada waaweyn caalamiga ah intaba way ka shaqeeyaan dhinaca kale dowladda imaaraadka ayaa isku dayeysa in si wanaagsan ay ugu furnaato caalamka iyo dadka ka yimaada dunida dacaladeeda ee dalxiiska iyo ganacsiga halkaasi u tega islamarkaana waxa ay doonaysaa in ay muujiso dowladdaasi dhaqanka islaamka iyo ilaalinta shareecada islaamka waxaana inta badan dowladda imaaraadku ay ku dadaashaa inay noqoto dowladda dunida ugu horreysa dhinacyo kala duwan sida iyada oo dhistay daarta adduunka ugu dheer iyo carwada ganacsi ee dunida ugu ballaaran taasi ayaa waxaa sidoo kale barbar socda iyaga oo qabta tartanka qur-aanka kariimka oo la odhan karo waa ka ugu abaalmarinta badan dunida islaamka sanad walba waxaa ka qabsooma imaaraadka tartanka ugu weyn ee qur-aanka kariimka waxaa ka qabsoomaa oo adduunka dhan ay isugu yimaadaan bisha rabadaan ayay tartanka qur-aanku uu ka qabsoomaa wadamada afrikaanka islaamka oo dhan baa isugu yimaadaa bilaha rabadaan waxaa sidoo kale ka qabsoomaa shirka nabadda adduunka waxa bisha afraad isaguna qabsooma oo ay yimaadaan culimaadiinka shirka islaamka adduunka ka qabsooma culimada ugu waaweyn adduunweynaha sheekh sudaysi iyo culimada kasii waaweyn culimada soomaaliyeed dhammaan way wada yimaadaan oo way kasoo qayb galaan shirweynaha caalamka nabadgelyada shirweynaha caalamka islaamka dhan way ka qabsoomaan weliba markas la yidhahdo shirka tijaar alcaalamiya world trade center xarunta ganacsiga adduunka way isugu yimaadaan adduunka waxay kasoo dhawaan hadda waxay ahayd markii madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha rwanda ay shirka ka qayb galeen muxuu ahaayey saasoo kale ganacsiga laga hadlay marka dubai waxaan ku tilmaami karnaa inuu yahay wadanka ugu xorriyada badan wadamadan carabta
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika waxay bilaabmaysaa soddonka bisha nofembar labada kun iyo shan iyo tobanka oo talo maxay ku saabsanaan doontaa wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow ismaaciilow idaacadda duhurnimo waxay xambaarsan tahay barnaamij aannu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan ciyaarihiina loolanka brimer liaga ee kooxaha labada manchester iyo arsenal xaalka chelsea oo ay qarso ah laliigaha sbain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen naima iyo suwarez bundesliga zeria a french league one iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waa hadeer dhakacdhakax ka helad
idaacaddan cusubid oo soo geli doonta kowda iyo barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska afrika waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka mitrband iyo efemyada v o a ee geeska afrika dhallinyarada maanta dhallinyarada maanta
laantaaf soomaaliga ee v o a ayaad naga dhegaysanaysaan idaacadda waxaa idiin daadiinay maxamed colaad xasan iyo sahre ciidla nuur guud ahaan idaacadda intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa subaxnimo waxaanu idinkaga tegaynaa codka fanaanka maxamed salebaan tuweec iyo heestii runay
qofku uu ku horo yulaba rogmanayaan rahayo maroodiga awada rafiiqne rahaya maroodiga awada rafiiqne bel nagu mareeye wadgaaligelise
This program has come to you from the Voice of America, Washington.